bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka xulashada barnaamijka xulashada maanta waxaa idiin sahashay shirkadda isgaadhsiinta ee golis waa axad shan iyo labaatanka bisha diseembar sanadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka xulashada maanta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a xeeralaaliyihii maxkamadda ciidamada qalabka side ee puntland oo goor dhowey lagu dilay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waraysigii u dambeeyey ee xeeralaaliyuhu bixiyo oo saaka daljir uu siiyey ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa puntland dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayay ku wareejinaysaa qaar ka mid a maxaabiistii lagu qabtay dagaaladii suuji iyo garaacad ka dhacay sanadkan shirkii madasha wadatashiga uga socday magaalada muqdisho oo la go'aamiyey in siddeed iyo toban xubnood lagu kordhiyo aqalka sare ee soomaaliya waxaana maamul kasta loogu daray saddex xildhibaan oo dheeri ah taasoo puntland iyo somalilan ka dhigaysa in ay helayaan min afar iyo toban xubnood oo aqalka sare ah warar ku saabsan abaaraha ka jira dalka soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka xulashada anigoo khadar cawl hayaa istuudiyaha daljire buuhood la idinka soo jeedinaya marka horese warkii dunida iyo axmed maxamed nadeef
xeeralaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland cabdikariin xasan firdhiya ayaa goordhoweed lagu dilay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dilka marxuumka waxaa fuliyey kooxo ku hubaysnaa bastoolada sida wararku ay xaqiijiyeen allaha u naxariistay cabdikariin xasan firdhiya ayaa waraysigii ugu dambeeyey uu bixiyey waxa uu saaka siiyey idaacaddan daljir isagoo kaga hadlay carruurtii lagu soo qabtay duulaankii ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaano ka mid a xeebaha puntland inay ku wareejiyeen dowladda federaalk ee soomaaliya si dhaqan celin loogu sameeyo kulankii madasha wadatashiga qarani ka soconaya magaalada muqdisho intii u dhexaysay shan iyo tobanka iyo afar iyo labaatanka bishan aan ku guda jirna ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo laga soo saaray war murtiyeed waxaana kulankan ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guud ahaan madaxweynayaasha maamul goboleedada dalka waxaana kulankan ugu dambayntii heshiiskiisa lagu gaadhay in siddeed iyo toban xubnood lagu kordhiyo aqalka sare ee soomaaliya iyadoo loo qaybsanayo min saddex xubnood waxaana soo magacaabaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyadoo uu xeer madaxweyne ku soo saari doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya diyaarad militari oo wadda ugu yaraan kow iyo sagaashan qof ayaa ku burburtay meel u dhow badda madow sida wasaaradda daafaca ruushku ay xaqiijisay diyaaraddan ayaa la waayay labaatan daqiiqo kadib markii ay ka duushay magaalada soji ee dalka ruushka waxaana la helay burburka diyaaraddaasi wasaaradda daafaca ee waddankaasi ruushka ayaa sheegtay in diyaaraddan oo tirsigeedu uu ahaa t u boqol konton iyo afar ay sidee shaqaale adeegayaal ah kuwaasoo ka tirsanaa kooxda militari ee la yidhaahdo alexandrof diyaaradda ayaa kusii jeeday gobolka lataki ee dalka syriya diyaaradda ayaa la sheegay in markii hore ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee eder si ay shidaal uga qaadato jacabka diyaaradda ayaa laga helay meel hal kilomitir iyo badh u jirta xeebta madow ee magaalada saj sidaa waxaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda daafaca waddanka ruushka afhayeen u hadlay xukuumadda moscow oo magaciisa la yidhaahda igor kashof ayaa sheegay in diyaaraddu ay waday rakaab doonaya in sanadka cusub ay ku soo qaataan waddanka gubanaya ee syriya warkii dunidu waa naga intaasaan dib idinku celiya qeybaha hadha ee barnaamijka xulashada mahadsaned axmed qodobada barnaamijka xulashada ayaa inoo soo socda marka horese
adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo aan ku bilaabaya sidii qodobada barnaamijka aad ku maqlayseen xeeralaaliyihii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland allaha u naxariistay cabdikariin xasan firdhiye ayaa goor dhoweyd lagu dilay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddaba xeeralaaliye cabdikariin xasan firdhiye daljir wuxuu siiyey waraysigii u dambeeyey ee uu bixiyo intii uu dunida ku noolaa xeeralaaliyaha oo saaka booqday xarunta daljir ee magaalada boosaaso ayaa waraysi uu siiyey waxa uu kaga hadlay maxaabiistii lagu qabtay dagaaladii sooj iyo garaacad oo puntland ay qaar ka mid a ku wareejisay dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamuud cabdi ibraahim ayaa xeerelaaliyaha saaka wareystay ka hor intaan kooxo hubaysani ku dilan magaalada boosaaso
aada iyo aada umahadsan tihiin radio daljir waxaan la socda la socodsiinayaa in maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee dowladda puntland ay isu diyaargaraynayso siday u qaadi lahayd ama u geli lahayd kiisaska u yaala gobolada maxay ahayd karkaar maxay ahayd baran maxay ahayd haylaan maxay ahayd gardafu fadhiyaduna yahay gobolka bari kiisaskaas oo maxkamadda darajada koowaad oo fadhiyadu yahay gobolka bari looga soo qaatay xafaan isla markaana tiradooda ay dhan tahay ilaa toddobaatan raxfaanle oo ah runtii markii la fiiriyo tiro aada u fara badan aniguna aan ahay xeelaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada qasadibiyada culus arrintaana aan u soo hormaray haddana aan boosaas u joogo usoo hormaray si aan kiisaska u diyaarin lahaa muddo yaroo kooban si ay maxkamadda sare oo haddeer fadhigeedu yahay garowe oo iga dambaysa garowe ee meesha u timaado kiisaskaana u qaado arrintaa ugu muhiimsan oo haatan aan meesha u joogo arrintaa iyada weeye waxaa kaloo aan rabnaa meediyaha inaan uga faa'iidaysano maxay ahayday in ay diyaargaroobaan maxay ahayday qareemadii ku lug lahaa kiisaskaas oo horey u galay iyo hay-adihii baarista oo kiisaskaas soo baaray hadda ka horna usoo gudbiyey maxkamadda ciidamada maxay ahayday kuwaasoo kiisaskaas arrintaas aada u khuseeyo wixii allaale wixii cadaymo ah maxay ahayd oo looga baahdana ee laga maarmaan tahay inay goobjoog ka noqdaanin oo wixii su-aala maxkamaddu ay ka weydiiso maxay ahayd ay ka jawaabaaniin waxaan kaloo meediyaha uga faa'iidaysanayaa inay dhammaan hay-adaha iyo dhinacyada arrintan maxay ahayd daranaysaa inay khusayso xilligaa laga bilaabi doono kiisaska la socodsiin doono iyaguna u diyaargaroobaan sida uga qayb qaadan lahaayeen daljir intaasaan odhan lahaa waana mahadsantihiin waan gartay marka xeraaliya waxaad faahfaahin iga siisaa dadka hadda aada leedahay waa la xukumayaa dhowaan goorma ayaa lasoo qabtay tiradooda waa imisa
waxa weeye dadkaas waxa weeye muddo ilaa haddeer maxay ahayday waa kala horeeyeen qolada ilaa lix bilood ayay meelaha ayay marayeen xiran yihiin oo magrib ayay xiran yihiin qolada waxay xiran yihiin muddo saddex bilooda marka maxay ahayday kiisaskoodana haatan labadaa qolo oo kala dambeeyaba in sidii loo geli lahaa qorshooda ugu jira
waa garta marka xageebaa laga soo qabtay marka dadkaasi iyo guud ahaan tiradooda haddii aad noo sheegto mar kale guud ahaan tiradooda waxa weeye afartan iyo saddexdaa hore oo haddeer ilaa dhowrka bilood xirnaa waxay ka mid yihiin shabaabkii puntland soo weeraray sagaashan iyo sideed xubnood oo maxay ahayd dowladdu gacanta ku dhigtay loona gudbiyey maxay ahayd xabsiyada puntland eedaha baarisuna gacanta ay ku hayeen oo baarayeen markii waxa weeye cadaymahoodii iyo wixii kiisagalaa oo ay leeyihiin loo soo gudbiyey maxkamadda ciidamada oo ikhtisaaska u leh ay xakumeen kuwaas ayay ka mid yihiin kuwana waxay ka mid yihiin kuwa lagu qabtay maxay ahayd gobolka bari iyo deegaamada iyo gobollada la xiriira kadibna hay-adaha baariso ay baareen maxkamadan shanta gobol oo fadhigadu yahay maxay gobolka bari boosaasona ay xakuntay kuwaasoo ah maxaa maxay ahayde xukunayaashii ugu dambeeyey oo maxay ahayde lagu qabtay gobolka bari iyo deegaamada ama degmooyinka hoos yimaada sidaasay maxay kala yihiin waa gartay marka maxaa ka jira wararka sheegaya in maxaabiistii ay puntland ay ka qabatay ururka al-shabaab ee horey weerar ugu soo qaaday qeybo ka mid a deegaanada xeebaha ee puntland in la sii daayey ama loo wareejiyey magaalada muqdisho ay wareejiyeen xubno ka socda qaramadii midoobay in lagu wareejiyey kuwaas oo la sheegayo in aanay qaangaarin
waxa weeye xubnahaas waxay tiradoo dhan tahay lix iyo labaatan xubnood waxaana deedadu u dhexaysay ilaa toban sano ilaa afar iyo toban sano waxaana weeye waxayna ka mid yihiin sagaashan iyo sideedda aan haddeer kuu sheegayey oo maaha maxaabiistii laga qabtay maxay ahayday nimankii shabaabka ahaa oo duulan kusoo qaaday dowladda puntland waxa weeye kadibna waxay ahayd yacni xubnihii ugu da-yaraa waxa weeye maxay ahayde maxaabiistaa la qabtay wadaha baarista ay soo baareen kadina maxkamadda loo soo gudbiyey maxkamaduna sharciyan ninku hadduu intaa dadiisu tahay shuruucda aanu hayno waxa weeye ama xuquuqda ciyaarku ay sheegayaan shuruucda aanu aanu hayno waxa weeye inaan la- la maxkamadayn karin laakiin lagu sameeyo maxay ahayd dhaqacelin iyo dibahabayn xagga maxay ahayd eh, daahaan iyo xagga maskaxaanba marka ma aha waxa eh, maxay ahayd eh, united nation iyo cadaan iyo maamulka uu sameeyey waa way- waa xukun maxkamadda ee da- maxkama- maxkamaddu gaadhay oo ah in dadkaasi eh, tiradoo dhan tahay lix iyo labaatanka ee sharciyan mudnayn ciqaab la saaro loo baahan yahay in dhaqacelin buuxda lagu sameeyo bacdamaa ayan lahayn xabsiyadii iyo dugsiyadii caruurta ayan puntland lahayn dowladda maamulka puntland iyo dowladda federaalka ah ayaa waxay isla garteen in meel kala habboon oo ah meelaha maamulka federaal ka taliyo oo ah dugsiyadii ama xabsiyadii een, iyagu leh dhaqancelinta ciyaalka in sidaa loogu gudbiyo een, marka arrintu sidaasay ahayd laakiin wax layska sii daayey waxeeda la wareegay midna ma jirin waa garta marka eh, dhinaca kale waxaa jira howlgallo eh, amniga oo ka soconaya magaalooyinka waaweyn ee puntland sida magaalada boosto oo kale oo dad badan lagu soo qabtay marka dadkaas ma jiraan ilaa ay hadda dad loo soo qabtay ama lagu helay eh, kiisaskii ama dilalkii ugu dhow- ugu dambeeyey ee dhowaan ka dhacay magaalada boosaaso oo xilligan ee maxkamadiin laidiin soo gudbiyay ma jirtaa si ay ogtihiin sidaa sheegtay waxa weeye een, waxaad moodaa in dhacdooyin een, in muddo ah haddeer puntland ay ka nasitaa looqoon oo ah dila qorshaysan oo madaxda lala beegsanayo ge- maxay ahayd iyo een, nigarboodka aad moodo inay horena gaalkacay uga dhaceen haddeerna boosaaso ku dameeyeen taasoo markii ugu dambeeyey lagu dilay ee, taliixigeenkii booliiska lagu dilay een, kadibna kii labaad lagu dilana uu ahaa agaasimihii maxay ahayday eh, madaxtooyada ee gobolka bari arrintaas eh, dowladda puntland si ay dhacdooyinka cusub oo maxay ahayde haddeer soo cusboonaaday ay aada iyo aada uga hortagto waxna uga qabato aada iyo aad baa ciidamada eh, aada iyo aad baa amniga loo adkeeyey dhammaan magaalooyinka ay ka mid tahay boosaaso caasimadda nu- eh, maxay ahayd gobolka maxaa- caasimadda nugaal iyo eh, gobolka eh, maxay ahayday mudug iyo meelaha kale ee gobolada kale oo puntland hoos yimaada Een, s- iyadoo laga fig bahadkaynayo in wixii faldambiyeedkaa galay oo maxaa ka dambeeyana xogga loo hegi lahaa loona qaban lahaa iyo sidii shaqaaqooyin kuwaas la mid ah inay dhicin lagu hortegi lahaa sidaas ayaa ciidamada amniga u xoojiyeen howlgalle xoogala wadaaniin ilaa iyo hadda waxa weeye anugu kama hordhi kama hordhici karo heedaha baaristu waxa weeye aad bay amniga uxoojiyeen dad badan arrintaa waa usoo qabteen baaris baana socota ilaahay haddana baarista socotay gabagabadeedii iyo xaqiiqdeedii weli lama dhamaystirin marka lagama hordhacayo taasaanu cusugeyn haddii lahayd mas cabdikariin xasan firdhiye xeeralaaliyihii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland oo bixinaya waraysigii u dambeeyey ee uu bixiye ka hor intaan maanta lagu dilan magaalada boosaaso ayuu kaasi ahaa warmurtiyeed ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa lagu kordhiyey aqalka sare sideed iyo toban xubnood isagoo markii hore ahaa konton iyo afar xubnood toddobaatan iyo laba xubnood ayuu noqonayaa xilligan aqalka sare ee soomaaliya puntland iyo somalilan ayaa loo kordhiyey miinsada xildhibaan iyadoo ti- midkiiba yeelanayo afar iyo toban xildhibaan oo aqalka sare ah waxaana maamulada kale loo kordhiyey miinsada xildhibaan taasoo ka dhigaysa min koob iyo toban xildhibaan inay helayaan madaxda maamul goboleedyada ayaa soo magacaabaya xildhibaanada cusub ee la kordhiyey xasan haykal ayaa soo koobaya warmurtiyeedka ka soo baxay shirka madasha kulankan oo socday intii u dhexaysay shan iyo tobankii bishan ilaa iyo afar labaatankii bishan disembar laba kun iyo lix iyo toban ayaa ahaa kulankii ugu waqti dheeraa waxaana kulankan laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa isku raacay in siddeed iyo toban xubnood lagu kordhiyay aqalka sare iyadoo maamul walba la siin doono min saddex xubnood waxaa kale oo madasha wadatashiga qaran ay isla garteen in koob iyo tobanka kursi ee la laalay dib loogu celiyo doorashadooda halka koob iyo tobanka kalena la fasaxay haddaba warmutiyeedkaasi waxaa si wada jir ah usoo saaray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cumar carta madaxweynaha puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo madaxweynaha galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha hiir shabeelle mudane cali cabdilaahi cosoble dib u eegista qoondada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madasha hogaamiyaasha qaran ayaa waxay tixgelisay cabashadii ka soo noqotay maamul goboleedyada qaar iyo weliba beelaha aan horay uga mid noqon wax qaybsiga aqalka sare madashu waxa ay guddoonsatay in tirada kuraasta aqalka sare ee baarlamanka federaalk soomaaliya oo ahayd konton iyo afar kursi lagu kordhiyo siddeed iyo toban kursi oo sidaasi tirada guud ay kuraasta aqalka sare ay ku noqoto toddobaatan iyo laba kursi siddeed iyo tobanka kursi ee la kordhiyey waxaa si siman lagu kala daray dowlad goboleedyada dalka waxaana loo qaybiyey sidan soo socota somalilan koob iyo toban kursi waxaa lagu daray saddex kursi waxay tiradooda guud ay noqotay afar iyo toban kursi puntland koob iyo toban kursi waxaa lagu daray saddex kursi tirada guud waxay noqotay afar iyo toban kursi galmudug sideed kursi waxaa lagu daray saddex kursi tiradooda guud waxay noqotay koob iyo toban kursi hiirshabeelle sideed kursi waxaa lagu daray saddex kursi tirada guud waxay noqotay koob iyo toban kursi koonfur galbeed sideed kursi waxaa lagu daray saddex kursi tiradooda guud waxay noqotay koob iyo toban kursi jubbaland siddeed kursi waxaa lagu daray saddex kursi tirada guud waxay noqotay koob iyo toban kursi siddeed iyo tobankaasi kursi ee la kordhiyey ayaa waxaa soo magacaabaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka waxaana xeer madaxweyne kusoo saari doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ahna guddoomiyaha madasha wadatashiga qaran waa hagaag haddaba maxay soo kordhin karaan qodobada ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey garyaqaan xasan xaaji gacal ayaa falanqaynaya aaminaladan axmed cali ayuu warmay
werialadan aaminaladan aadan ku salaamaya adiyo maamulka idaacadda iyo dhegeystayaasha idaacadda su-aashaadii haddaan ku noqdo madasha go-aanka ay soo saarsay maadaama uu dastuurku ay waysa waaqwaaqsaneen laakiin waxay sababta go-aankaas u qaateen waxa waaye cabasho ka timid dowlad goboleedyada iyo beelaha qaarkood oo aan helin maaragtay aqalka sare awood qaybsiga iyo maamulka la qaybsada aana helin marka taas ayaa waxaa ku khasabtay madasha in ay go-aan qaadato in la badsho in la badsho maxaa la yidhaha aqalka sare waxaan la soconaa mudane mudane garyaqaan waxaan la soconaa in hadda madasha watashiga qaran waxay soo saareen qodobo ay ka mid yihiin in sideed iyo toban mudane oo aqalka sare ah dib loogu diro tiradii hore oo konton iyo afar aheyd taasoo ka dhigan toddobaatan iyo labo mudane oo aqalka sare ee soomaaliya ah arrintaasina waa uu kasoo horjeedaa dastuurka oo wuxuu leeyahay in konton iyo afar mudane la keeno marka arrintaas sidee isku waafaqaysaa
waa mahadsantahay waxaa dastuurka dalka wuxuu qabaa in aqalka sare uu noqdo konton iyo afar konton iyo afartii waa lagu soo saaray madasha markay hadda fadhiisatay ayadoo eegeysa maslaxada dalka iyo maaragtay hab hab socodka maaragtay ururka ayaa waxay go-aansatay sideed iyo toban lagu daro oo toddobaatan in laba laga dhigo taasi waxay balmarsan tahay dastuurka waa runtaas balse waxa waaye baarlamaanka dalka ayaa fadli uu fadhiistay wuxuu ansixiyey in madasha waxay isku raacdo oo oo wada ogol ay tira ay tahay sharci marka waa la baalbaray dastuurkana sidiisaba waxaan dadweynaha degeysanaya u sheegaa dastuurka dalka wiilaanku waa qabiqoraal marka maadaama qabiqoraalkaas lagu jiro maslaxada dalka ayaa laga eegay marka madasha taasi waxaa waaye sharciyada inta waxay soo saartay marka taa waxay ka dhigan tahay in madasha xaq ay u leedahay intay fadhiistaan inay waxay doonaan soo saaraan oo dadka ay u sheegaan madasha waxay doon maslaxada dalka waxay u aragto ee isku wada raacaan waa sharci waaya maxaa ku kalifaya marka arrintan in madasha in dib intay u fadhiistaan xildhibaano la doortay oo aqalka sare ah in la dhaho haddana dib ha loogu celiyo sideed iyo toban min saddexa laga sii maamul goboleedyada tiradii hore ha lagu daro maxaa isleeda way ku kaliftay waxaa ku kaliftay cabasho ka timid dowlad goboleed maamulka gobolada ama dowlad goboleedka iyo beelaha qaarkood oo ayaana cabasho ka timid oo ayan awood qaybsigii oo maaragtay aqalka sare konton iyo afartii aan waxba ka gaarin kuwaasaa cabasho ka timid sida sida cabashadooda loogu jawaabo ayay madasha taas gaankan ay u qaaday
waayahay waxaa kaloo lagu go-aamiyey in toddobiyo labaatanka bishan la dhaariyo xubnaha baarlamaanka ee awalna waxay ahayd in qorshuhu ah laga hormariyo marka miyaanay ahayn qodobadan hor kale iyo dhaarinta xildhibaanada iyo hadda shaqo cusub oo hor leh maadaama shaqadii hore loo qato laga soo farxashay xildhibaanadina ay ahayd in la dhaariyo
waa ti hore aan kugu sheegay waraysa hore hay qaadid horta doorashada waxaa leeyahay doorashada waxay waxaa loo baahnay in noqoto laba kun lix iyo tobanka hadda sideed iyo labaatankii maamul ayaa la dhaarinaa leeyahay xildhibaanadii wax laga gaaray oo wakti oo la haysta male taasi hadda hadday sameeyeen asxaan ay dalka iyo dadka u sameeyeen waaye laakiin waxa uu meel hadda hadda isku haleyn iyo maaragtay sami lagu qaban karo go-aanada maaragtay guddiga golaha guddiga la yidhaahdo doorashooyinka heer qaran hadda go-aamada shacabka waxay ka qabaan shaki sababto ah dhowr mar markii shanaadna iyo markii lixaad ay dib waxa u dhigaan marka kulley waa arkaynaa laakiin waxa waa waxaan ku hubaa in maaragtay balantii hore loo qaaday aan la fulin waaya marka dadkan hadda horka leh ee la keenay sideed iyo tobanka xubnood oo maamul goboleedyada loo qeybiyey ee qaab sidee ah lagu keenayaa ma doorasho mise maamuladaa soo gudbinayo madaxweyneyaasha iyagaa soo qoraayo dadka mase sidii hore baarlamaanka la keenayaayo iyagaa u codeynayo konton iyo afartii way ka duwan yihiin maxaa la yidhaha oo hore sideed iyo tobankan way kala duwan yihiin konton iyo afartii hore waxa waaye baarlamaanka usoo codiyey waa sida saasay kusoo baxeen hadda waxa waaye state walba madaxweynihiisa ayaa soo magacaaba maaragtay saddexda xubnood la siiyey madaxweynaha federaalkana waa uu saxiixa taasay ku sharciyo garyaqaan xasan xaaji cali oo falanqaynayay qodobadii ka soo baxay shirkii magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa Oh Allah the Almighty Allahu Allah adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhega u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeeggeela dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeeggeela dhegayso yuu ku dhaafin macmiil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeeggeela
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland oo muddooyinkii dambe kormeer ku marayay gobolka mudug ayaa maanta kulan la yeeshay waxgaradka iyo odayaasha magaalada gaalkacayo shaafiic cabdulqaadir warsame ayaa warbixintan ka soo jeedinaya magaalada gaalkacyo xarunta daljir ku leedahay xildhibaanadan oo ka mid ah baarlamaanka dowladda puntland ayaa muddooyinkii dambe kormeerayay xaaladda guud ee gobolka iyagoona maanta la kulmay waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan magaalada gaalkacyo xildhibaanada ayaa u kurgelayay xaaladda amni ee gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo iyo sidii ay wax uga ogaan lahaayeen abaaraha ka jira soomaaliya iyo sida ay u saamaysay gobolka mudug kulankan ayaa ka mid ahaa kulamo isdaba joog ah oo xildhibaanadu la yeelanayeen maamulka gobolka kan degmada iyo maamulka booliiska sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladaha ka jira gobolka mudug ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay xildhibaan cabdixakiin macalin daahir isagoona sheegay inay xogtan la hortegi doonaan cidda ay qusayso xildhibaanadu soo jeediyeen sida sharafta la uga jawaabay aad bay u mahadsan yihiin muhiimaddu waxa weeye in la iska warqabo mar haddii xildhibaanadu shaqadoodu waxay ka soo bilaabeen iyagoo inala wadaagaya xaaladda jirta ee ah amni darrada iyo abaarta colaadda iyo abaarta jirta waxay macnaheedu tahay inaan ogaanno xaaladuhu habba meesha ay kala yihiin waxaannu ka soo bilownay horta dhammaan abaarta dalka soomaaliya o dhan bay ka jidhaa khaasatan ha ugu badnaata puntland annagu haddaan nahay golihii wakiilada gobolka mudug oo runtii aanu rabnay inaanu wax badan inala xogdaysano oo inala qaabayno waxa weeye waxaanu ka soo bilownay bacaadweyn bacaadweyn guddigeedii baa riboorkii noo sheegay cagaaran baan ku soo xijinnay gaalkacyo laftirkeeda maamulkeedii iyo hawsheedii xogtii aanu ka soo helnay bacaadweyn baanu waxaanu ula kuurgalnay oo weydiinay sida hadda biyo dhaamiskaasoo kale maadaama ay biyuhu yaraayeen baana waxaanu weydiinay qaabkii loo qeybiyey oo maamulku si uu qeybiyey iyadiina si degan baana loogu shaafiyey qaar ka mid a waxgaradkii ka soo qaybgalay kulankaasi ayaa iyana ka warbaxshay xaaladaha ka jira gobolka oo ay ka mid ahaayeen colaadaha iyo abaaraha ku dhuftay soomaaliya iyo sida ay u saameeyeen gobolka
waxaa weeye gobolkan gaalkacyood dadna beelaa la yidhaahdo waa ku hareeraysan yihiin dadna waxaa la yidhahdaa degmooyin oo degmooyinkaa wax loogu dhiibo dadkii magaalada ku soo guuray oo de- beelaha ahaa xoolana waa u aroori waaye waxay iibsadaanina maha ma jiraanin oo dunya u iibsamaysa ma jiraanin haddaad hadda rabtaanina indhihaynaasan idiin soo saarahaya beelo dhan oo dunyadoodiina dhulka taallo wax ayagiina dhulka yaalin ilaahayna been u sheegi maya qaar baan habaal ilaah waxba idinka saba mahayo dadka qaar baan habaal baahi iyo jiro haddii marka xildhibaanadii aad tihiin waxbaan xambaarinaynaa baad tidhaahdeen oo ballan baad halkan ka jeediseen waxaa la rabaa hadal lais yidhaahdo fariid laguma noqdee indhihiina dadka ku soo arka waa idin kaxaynaynaa maatadaan idin tusaynaa waxaa waddanka yaallaan idin tusaynaa idinkaaba ooyi doona waxaan marka leeyahay meeshaan masuubadaasaa ka dhacday ilaahay weynaa baana ummaddaasu u baahan tahay wanaagga aad ku dhawaaqaysaan waa xambaaraynaa aad leedihiinna insha allahi ka khayr waa idinka mahadnaqaynaayo dee qayldhaan baan geynaynaa baadna tidhahdeen laakiin nin baa waxaa la yidhi baahan yaa nin ku soo hoyday waagii cunnada haysane geela iyo ariga iyo la maali jiray ilaa aweysinkiibuu kudhe ku dheereeyey waana baahnaa war hebel caanaha u toosbiyo hebel noolba toosi buu yidhi dad nool oo lagu meel gaaro oo waxay ku meel gaaraaneen maantay ay haystaanin gobolkan ma jiro xaqiiqda runtaa waa tubtaa magaaladana waa aan deganahay miyigana waa deganahay anu iyo garsoor maalintii dagaalkii weynaa dhacay maalintii ka dambaysay baa waxaa soo maray laanta koowaad iyo laanta saddexaad iyo tan tan labaad iyo tan saddexaad iyo tan koowaad saddexdaa laamood baa waxaan arkay dadkii ciwaayey dadkaas wuxuu dab saartana waa waayey waana socon waayey waxay ku guuraan bay waayey waxay ku cararaan bay waayey dadkaas magaaladan galay waxaan idhi waryaa wax haysta raashin reerba reer ha la saaraan idhi ama labadii reerba reer waxa siiyeen waxaan aragnay ilmo ku dirirahaya iyo ari raashin reer bannaan ku daajay iyo ciyaal isku haysta arigii iyo raashinkii iyo ciyaalkii oo oo mid walba leeyahay arigii laga caysanayo waxa weeye marka waxaa lafdhabar ah oo haddaan ogaaday magaalada lafdhabar ah oo magaaladu ku socotaa oo miyi iyo magaaloba ku socdaan gabdhaha yaanyada gata gabdhaha caanaha gada gabdhaha rootiga gada gabdhaha suuqlayda ah baa lafdhabar ah gaalka
anigoo aan ku talinayn oo anugu marnaba dagaal iyo dhib marnaba taageerayn marnaba doonayn magaaladan waa dhibanta shalay waxaan hadda aad soo arkadhaan dhagixii gedgaduudnaa awal ciid bay ahayd oo gabdhaha khudaarta waxaa loo soo marin jiray gaariyoolka dhagixii gedgaduudnaa oo guryaha shubka lagu dhisi jiray shalay meelo lagu dejinay aanu aragna waa soo fiirin waxaa weeye haddaad magaaladana su-aasheen magaaladu labada garba siddeed iyo toban sano bay puntland dowladda malayn may maanta inay maamulada ay iyadu ka tabarroon tahay hataa inay lex saartuntaanu waxaan jecelahay oo ku talinayaa oo fakarka haddaad su-aasheen idinkoo khayr qaba magaaladan waxay u baahan tahay tala caqli leh dad islaam oo wax garanaya culimmo nabadoonno dadkii ka telin jiray markii xaaladeedu adkaato oo dadka kanu hadda sida odaygii ugu horreeyey odayaashaeeda ninka hadlay wuu sheegay colla maaha nabadna maaha magaalo dad wada dhashay oo labadii bakhaar midna la leeyahay hala buuxiyo midna faaruq yahay iyagaaba isla jabay oo isla dhimaya xildhibaan cabdulqaadir faarax bootaan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka puntland islamarkaana hogaaminayay xildhibaanadan ayaa isna goobtaasi ka hadlay
howlaha anu u nimi oo hadda idinka odayaasha ah aanu idinku yeeray allaha idin sharfo waana sharafteen waadna ajiibteen waa noogu timaadeen waxay tahay arrintaasi laba arrimood ayaa ugu waaweyn labadaas mid waxaa weeye amniga magaalada gaalkacyo ama degmada gaalkacyo oo dhan xaaladeedu wixii ay idin aragti aad ka qabtaan meesha ay marayso iyo wixii maxaan ku dhaha tala aad ka dhiibanaysaan iyo waxay idinla tahay midna waxa weeye maxay waxaa ka soo baxay oo ay kasabtay abaarta daba dheeraatay oo waddanka o dhan ku habsatay oo weliba dhanka kan mudug markii hore abaarihii hore dhici jira ay ugu yaraayeen haatanse aada moodo inay gobollada waddanka o dhan ay ka siman yihiin gobolkuna uu kala mid yahay arrintaas iyada saamaynta ay ku yeelatay bulshada gobolka reer miyiga reer magaalka saamaynta ay ku yeelatay iyo waxa idinla tahay wax ka qabadkeeda walow kolleyba dowladdu wixii tillaabooyinkii ku aadanaa intii karaankeeda ahaa ay qaaday iyadana inaannu iska waraysanno oo aada nooga warbixisaan ayaannu halakan idin ma rabin markii hore inaan galo laakiin arrintani waxay ka baxaysaa idaacadaha iyo miidiyahay ka baxaysaa odayaasha warkooda waa waa waa waa muhim wixii ka jira in wax laga caddeeyana waa loo baahayay si ay soo tihiin haa colaadan soo noqnoqotay cidna faa'iido uma ah annaga iyo dariskeed iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto mid dan iyo dan uma ah laakiin meelo badan oo waxaa jiraya dee colaadda kolleyba waxaa weeye laba qof haddii ay wax isgaarsiiso mid unbaa gardaran mid unbaa gardarrada ku imaanaysa si kasta ha u dhacdo colaadaa dhacay colaadihii dhacay xaqaa'iqeeda marka aanu ka dowlad ahaan ka warqabno ognahay waxa weeye looma sinnayn hurinteeda looma sinnayn nabad raadinteedana xataa looma sinnayn hurinteedana looma sinnayn nabad raadinteedana looma sinnayn waa wax la ogyahay puntland dagaalka ka qabsaday aaggan ugu yaraan shan iyo toban weerar baa qabsaday shan iyo tobankaa weerar oo dhacay mid keliya oo iyadu ay qaaday ma jirin odayaasha waxaa la rabaa wixii jira oo ah wixii dhacay inay taabtaan xaqaa'iqeeda markanka dowlad ahaan baanu jawaabtii u bixinayna intaa oo weerar mid keliya dowladda puntland ma qaadin ciidankeedu ma qaadin ma fawdin xataa xakamayn iyo nabad ku joojin iyo horistaag bay bay ku jirtay kow jidka dheer soomaaliya burbur baa ku dhacay intaasoosa dhowr iyo labaatan sano intaa oo bulshadu isdilaysay oo civil war jiray ha la iska gardaraado ama yaa la iska gardaraane qolo xiratay iyo kuruub xirtay iyo beeltir la mari maayo iyo tuulo tir baabuur mari mayso midna ma jirto hadda ka hor oo ay deriskeennu taa iyada ay bilaabeen jidka dheer innagu maynan xiran jidka dheer waxaa xiray waxaa xiray galmudug baa xirtay marka jidadka la xiray oo magaalada dhexdeeda ah candhamaydle iyo tareelle intuu dheer regay la yaabo iyo bakhaarada dhexdooda ha maro oo jidad kale hadda hala fulo kii camuumiga ahaa ee ummadda ka dhexeeyey inta la xirto ay puntland yeesho cidda ku talinaysaa haddee waa waa waa cid aan garanaan aan ka garnaqin xaaladda dhabta tagnaano shaafici cabdulqaadir ursame raadiyow daljir gaalkacyo
waa hagaag iminkana warar ku saabsan abaaraha yaasiin warsame xaashi oo ka mid a odayaasha deegaanka raydable ee gobolka mudug ayaa sheegay in deegaankooda ay ka jirta abaar xoogan una baahan yihiin waxqabad deg dega isaga oo guddiga abaaraha ugu baaqay inay gurmad la soo gaadhaan deegaanka wariyaheenna maxamed lakimaan oo daljir garowe jooga ayaa waraystay adeerayo waxaan ku sugnaa horta magaalada la yidhahda raydable ma garat haye
anaa horana tikriiban baan ka yimid ilaa iyo tikriiban ilaa bartaad intaan ka warhayo meel dugula qabatay ayaa muddo sii horreysa xoogaa meel qabta oo godcad la yidhaahda maahan ma jidho waa tahay hadda meeshaad ku suganta oo ad igala hadlayso wax rooba kama diimiya
roob kamana din kamana soo dhowaanaha geeda sida magaalka aan wadamada ku hayno waxaa il ka sokeeyaa ma jiraan waa tahay xaaladii abaareed weli way jirtaa e, bal waxaad faahfaahin iga siisaa haatan xaaladu sida ay tahay iyo abaarta saameynta ay ku yeelatay e, dadka halka ah ee ku sugan gaar ahaan deegaanka aad hadda joogto ad igala hadlayso
adeer waxaa weeye abaartu mid sii xoogaysta maana midna baabi'in ma garata hadda dadkii oo cuno waaya baa ku- ay ku darmatay awal hay-adda la yihahdo wall fish baa dib u dhaamisay Eh, biyihii marka waa socdaan Eh, dadkiiba markaa naftiisii bay abaartii soo gasha waa tahay waxaa jira guddi abaaro oo la sameeyey dowladda puntland ay samaysay oo culimo isugu jira ilaa hadda guddiga abaaraha ee socdaalada ku kala bixinaya gobolada puntland idama soo gaarin miya waxaa la soo gaaray muddo hore oo bishii hore ah oo koob iyo tobnaad baa culimo noo timid Eh, culimadaas waxaa watay ninkii la oran jiray ba- gudoomiye hore oo go- barasaabka hore oo gobolka tigay waa garta
kabacdina garow uu ku xadooday dib dambana anagu ma maaran waa tahay e, marka waxay iga warbixisaa e, bal dadkii xoolaha haystay xaaladoodu xilligan waa side ariga u haray
lagama sheekayn karo nin waxaan looga sheekayn karin eh, ninba horta xoolo xoolo ma wada galaan ninna labaatan baa u horay nin tiraa u hadhay nin eh, mataqaanaa waaba ka soo xarooday hadda meel yaa tuula gaban hodho laba qol ka dhisan tahay miire la yidhaahdo waxaa ku soo xarooday sagaal qoys waa gartay oo xagee ka kala yimaadeen
waxay ka kala yimaadeen godcad iyo soominti ka shishay waa dadkii degaanka ahaan jira oo hayaamay xoolihii markay eh, gacantooda ka baxa sideetan neef oo doon ay wataan waa intaasoo qoys
waa tahay e, ma jiraa dad e, dhinaca magaalada gaalkacyo u dhaqaaqay oo e, gebi ahaanba baadiyihii ka guuray tuulooyinkii ay xagga degaanayeen bani busle iyo xagga salax labadaba waa laga sheegayaa hadda qofku meeshu weer ku leeyahay uu aadaya bal waxaad iga siisaa faahfaahin cirka ma cusub yahay cirka oo wax daruuraa masaaran yihiin
hawadu maalin baa sidii bayr loo yidhi ama wakti roob loo galay maalinna dabayl baa dhacaysa waa diiraya maalinna daruur bay leedahay daruurtuna xagga bad bay ka soo baxdaa haddee daruurtu eh, camar iyo cabshabay sugaysaa laakiin maanta wax daruura ma saara hawada
waa tahay e, e, hadda adigu deegaanka igala hadlaysa waa halkee
deegaanka aan kaala hadlaya waxa weeye waa raydable raydable waa tahay e, waxaad iga warbixisaa marka e, ilaa hadda wax dhimasho ah oo dadka deegaankaas aad ku sugan tahay iyo deegaanada hoos yimaada ma haysaan oo abaartu ay saamaysay
adeer horta gu- eh, muxuu ahaa wax dhimasha oo abaarta u dhintay weli waktiga hadda been la sheega lama rabo lama hayo laakiin abaartu waa waa waa laba jirsat ugu dambeyn eh, guddiga abaaraha ee puntland iyo dadka kale ee ku dhegaysanaya maxaad fariin oo halkan u marin lahayd idaacadda daljir baa laga dhegaysanaya soomaalo idin waxaan u marinayaa dadkii biyihii iska daaya xaggii cunnadu ka liita marakan shuban iyo qandho malaria intaasay wadataa xagga macayshadan hadda xoole lama iibsado dadku wuxuu la yaaba yahay oo u liitaa markuu nafaqa caanooda waayey na- nafaqadii hilibkuna xumaatay oo xoolihii jiran yihiin Eh, raashinkiina ka dhammaaday caatadii baa jiro laga qaaday waxay u baahan yihiin dadku raashin yaasiin warsame xaashi oo ka mid ah waxgaradka deegaanka reydable ee gobolka mudug ayuu kaasi ahaa barnaamijkii xulashaduna waa naga intaasi cidda u seegaan waxay dib uga eegi karaan degalkan ka deganahay internetka daljir dot com barnaamijka labaintaas ku arkayno nabadgeli